halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leennahay internetka ee redio ergo o r g
kulanti wacan dhegaystiyaal maantoo arbaco ah waa lix iyo tobanka bisha janaayo sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin geed hoostii oo ku yaala deegaano ka tirsan degmada caynaba ee gobolka sool wax ku barata oo ciriiri ku qaba halkaas waxaan kaloo idiin haynaa biyola-aan ka jirta iyana deegaano ka tirsan degmada gaarisa ee waddanka kenya barnaamijkeenii beeraha iyo wararkii qiimaha xoolaha ayaad sidoo kale maqli doontaan aanse ku horreyna warkeennii oo ay maanta inoo akhrido leyla cabdi maxamed
xafiiska xiriiryaha gargaarka bini-aadamnimo ee soomaaliya ee ojo ayaa sheegay inay sii kordhayso xaaladda abaareed ee ka taagan qeybo ka mid ah soomaaliya gaar ahaan gobolada puntland bartamaha iyo qeybo ka mid ah waqooyiga soomaaliya iyada oo xilli roobaadka ugu horreeya la filayo inuu da-o bisha abril ee inagu soo fool leh ayaa xaaladda helitaanka biyaha iyo cunnada ku noqonayaan mid adag dadka xoolodhaqatada ah ee deegaanadan ku nool goboladan ayaa intooda badan waxa ay yihiin kuwo aan helin xilli roobaadkii deerta ee lasoo dhaafay warbixintu waxay sidoo kale sheegaysaa in meelaha roobka uu ka da-ayay dhinaca koofureed ee iyaguna ku yareyd taas oo saameyn ku yeelanaysa waxsoo saarka galeyda iyo masagada ee gobolada baay iyo bokool wasaaradda caafimaadka iyo adeega dadweynaha ee dowladda soomaaliya ayaa maanta daah furtay sahan ku aadan heerka nafaqada waddanka oo la fulinayo sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka wasaaradda oo kaashanaysa la howlgalayaal ay ka mid tahay hay-adda xanaanada caruurta ee qaramada midoobe ee unisef ayaa sheegtay in sahankan ay fulinayso afarta bilood ee nagu soo fool leh si loo fahmo xaaladaha caafimaadka iyo nafaqada ee caruurta iyo hooyooyinka soomaaliyeed wasiirka caafimaadka ee soomaaliya fawsiye abikar ayaa sheegtay in sahankan fulintiisu ay duruufo adagi ku hareereysan yihiin haddana uu leeyahay faa'iidooyin badan oo lagu heli karo xogaha ku aadan caqabadaha haysta caafimaadka soomaaliya hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga ee uned c r iyo la howlgalayaasheeda ka shaqeeya dhinaca dadka barakacay ayaa codsanaya gargaar maaliyadeed oo dhan laba boqol lix iyo sagaashan milyan oo doolarka maraykanka ah oo ay wax ugu qabato in ka badan saddex boqol shan iyo afartan kun oo qaxooti ah oo ka cararay waddanka burundi kuna sugan afar waddan oo deris la ah waddankaas waddanka burundi ayaa qaxootigiisu yahay wakhtigan kan ugu dayaca badan qaxootiga dunida ku nool iyadoo aysan jirin dhaqaalo rasmi ah oo lagu caawiyo oo dunidu ay bixiso qaxootigan waxaa ka mid ah caruur badan oo aan waalidkood la socon kuwaas oo u baahan in laga daweeyo dhibaato maskaxeed oo kasoo gaartay dagaalada sidoo kale hooyooyinka iyo gabdhaha ayaa la kulmay tacadiye galmo warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale dib kaga daalaco mareegta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dhotowarji
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadyaha ergo deegaano ka tirsan deegaanka saraar oo degmada caynabo hoostaga ayaa lagu soo warramayaa in ardaydu ay wax ku bartaan geeda hoostood ayse hadda ku adag tahay inay sii wadaan waxbarashadoodii kadib markii geedihii ay wax ku baranayeen fasalladoodii ay buuxsameen waryaheenna sidiiq yuusuf khalaf ayaana warbixin arrintan ku saabsan inoo soo diray
siddeetan arday oo deggan tuulada ceel la helay ayaa hadda wax ku dhigta geed hoostii iyadoo oo geedka wakhtigan uu cidhiidhi ku noqday shan galaas ayay ardaydu isku beddelaan halkaas geedkan oo fasal kasta uu galo xiisadaha hal saac iyo shan iyo afartan daqiiqo iyadoo ay ardada loo dhigo gelinka hore iyo gelinka dambeba waxaanay xiisaduhu u bilaabmaan toddobada subaxnimo geedkan ayaa ardaydu ay fadhiistaan fasal kasta oo tir ahaan gaadhaya qaarkood labaatan arday wakhtiga uu xiisadihiisa gelayo marka uu casharku u dhammaadana ay soo galaan fasalkii kale si ay ardaydu u kala sugaan geedkan oo magaalada dhexdeeda keligii ku yaalla dhibaatada ardayda geedkan keligii magaalada ku yaalla ayaa ah in ay ardaydu markasta uu fasalka shanaad dhammaysto ay soo kordhayaan ardayda kale ee fasalka koowaad soo gelaya iyada oo ay macallimiintu noo sheegeen in ay jiraan arday labaatan gaadhaya u diiwaan gashan fasalka lixaad ayaan weli helin meel wax loogu dhigo maadaama uu geedku saacadaha maalintii wax lagu barto hadda uu buuxo oo aan wakhti loo heli karaynin tuuladan waxay bari kaga beegan tahay burco qiyaastii waxay u jirtaa laba iyo sagaashan kilomitir waxaana ku nool shan boqol oo qoys oo shan iyo soddon ka midi ay yihiin dadkii xooluhu ka baxeen oo ku soo xerooday ardaydan oo ah fasalka koowaad ilaa ka shanaad ayaa iskuulkan ka bilaabay labada kun iyo laba iyo tobankii iyaga oo muddada wax ku baranayay geedkan hoostiisa waxaanay ardaydu oo ka kooban soddon habla ah iyo konton wiil geedkan wax ugu dhigaa saddex macallin carab cali yuusuf wuxuu ka mid yahay macallimiinta wax ugu dhigaa ardaydan wuxuuna raadiyo ergo u sheegay in markii ugu horreysay ay geedkan iyagu hindiseen in ay wax ugu dhigaan ardayda
marka waxaan aad iyo aad markaa intaan marka hore iska lagu qabtaa iskuulka bagi hore lagu furado aniga ayaa sabalgaran jiray oo ururin jiray oo buugta usoo iibin jiray oo jeebkaygaan isticmaali jirin markaan wasaaradda qabanayana jeebkaygaan isticmaali jirin markaan bilaagunaan ahaa waan gartay markii dambe saasaa lagu shaqaalay oo wasaaraddu way shaqaalaysay waxbarashadu waan gartay
marka markii dambe ardadii dhaqdaa shaqadaydii bilaabo dartar geliyeen labadi markaa marmar bay da abaara ku dhacladu reermihii waa taqaanaa guura iyo de makarasa marka abaare ku dhacdo haaye de magaali ama waa laga guuraya waa laga hayaamaya dee waa abaare sidii dhacdo kale marka haddee dadkii hore markay ka baxeen waa soo xeroodeen dadkii ardadina way soo badatay dadkiina magaalibu soo degay waa geed hoostii waa geedka cadaga iyo galoolka isku dhafan wax kuraastooda waa dhagxayo boodhkaasay fadhiyaan sabuuraduhu way naga dayacayna mid waanu haysanaa ardadu waa sideetan waa soddon hablood iyo konton inan saddexdaa shan fasal baa imika hadeerto ayuka ay meesha ku dhigta waa kaasi gelinka hore gelinkatana waa loo dhigaa
dadka deegaankan oo ah xoolo dhaqato ayaa ku caydhoobay abaarihii isxigxigay waxayna ku tiirsan yihiin noloshoodu taageero qaraabadooda ay dibadda uga soo dirto wakhtigan faarax jaamac cali waa labaatan jir waxa uu ka mid yahay ardayda wuxuu shan sano wax ku baranayay geedkan hoostiisa fasalka shanaad ee dugsiga dhexe ayuu dhammeeyey sannadkii labada kun iyo sideed iyo tobanka wuxuuna xilli dugsiyeedka sugayaa in uu u gudbo fasalka lixaad wuxuuse weli la'yahay goobtii uu wax ku baran lahaa geedka oo ka buuxsamay dartiis wuxuu raadiyo ergo u sheegay in qoyskoodu ahaa xoolo dhaqato ayse soo galeen magaalada labada kun iyo koob iyo tobankii oo abaaro jireen markii ay xoolihii ka dhammaadeen
wax wala ku noolada ahaayeen wax farsamo kala yaqaano ma ahay wax macnaha horumarlena ma ahayn geedkaasaan fadhiisana waa boodh kursiduna waa dhagxanyo wax kale oo lagu fadhiisanaya ma jiraan dee dhowr jeer iskuulka waa laga hadla hadla hadla hadla lama dhisi maryahayduna waxaan kala soo kaclaaday iyagoo boodh leh shan sane waa la dhiganaye buug la-aan quraasi la-aan daryeel la-aantaasoo dhan iyo dee anagoo dadkaa kamida somaliland oo haddana iskuol lanoo dhisi waayo halkaan hadda calasho ku qabno meesha reer baadiyaahoo marba waa guurnaayo marba meel kaanu ka dhacnaa marbaanu de ka maqnaanaa wax badan badan badan dabeedna ari baanu dee daba joognaayo marba waa marba waa guurnaa arigana haddeer iska bex iskuulkaa marba waan ka tagaayo marba waan guurnaa de markaa haddeer waanu joognaa haddeer ahmiyadeeda aad iyo aad aad iyo aad baan xiiseynaya de waxbarashada waxbarashada wax ka wanaagsan ma jiraan de umid buu iska noqonaya qof badan waxbaran aad iyo aad baanu xiiseynayna waxbarashada de waxaan jecelahay in iskuul degdega loo dhiso iskuul degdega ardayda soomaaliya ka mid noqona caadiga ah tuuladan ceel la helay oo ay dadka degaanku ii sheegeen in la degay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii kana mid a tuulooyinka qadiimka ah ee ku yaala dhulka loo yaqaano saraar ayaan lahayn dhammaan adeegyada asaasiga ah ee ay bulshadu u baahan tahay ee caafimaadka iyo waxbarashadu ka midka yihiin sidoo kale waxa ay dadku tuuladu ka cabanayaan baraago wakhtiyada roobku buuxsama xilliga abaartana ee hadda la joogana qallalan xaliimo faarax xasan waa hooyo ay iskuulka ceel helay u dhigtaan sideed carruur ah waxaana ka mid ahayd dadkii soo caydhoobay ee soo degay tuulada waxaana raadiyo ergo u sheegtay in ay markii hore lahayd saddex boqol oo adhi ah iyo laba awr maantana ay tuulada la soo gashay soddon neef oo adhi ah oo u soo doogay dee walaal waxaan ku idhi carruurtu dee waxay wax ku dhistaan geed hoostii fasalka shanaad baanay marayaan koobaad bay marayaan labaad bay marayaan saddexaad bay marayaan afraad bay marayaan ardaydu way fara badan tahay nooc walba fasal buug kasta way dhigteenoo maasha allah bay marayaan waana fara badan tahay iskuulla dee ma haystano waa geed hoostiyo waaba isku xidhiiriyeen gedigooduba ee iskuul la-aan baana haysataa dee dhisnaan u baahanay dhisnaan walaale u baahanay hadan dee wax naloo dhiso dee dawladdu wax noo qabato hay-aduhu wax noo qabtaano dee caalamka wax nalooga qabtaa baan u baahana ogaanu somaliland meel walba iskuullaha ka dhisano meel walba tuulooyin laga yareer baa waxaan kula afar iskuul iyo saddex iskuul leh anagu geed hoostii baan noolankaa wax ku dhiganaa dee markaa waxaanu doonaynaa walaale inaan iskuul naloo waxaanu ka cabanaynaa iskuul la-aan baanu ka cabanaynaa waxbarasho la-aan baanu waxaanu wax ka cabanaynaa iskuulle la-aan waxaanu wax ka qabanaynaa ardayda iyadoo maxaan dhahdaayey aan aan aan qabin ya daryeelba aan qabin dee waxaa kale oo ay xaliimo sheegtay in buwaagta iyo qalimaanta ay waalidiintu ardaydooda u iibiyaan laakiin aan waxbarashada wax lacaga laga qaadin guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka saraar jaamaca muuse faarax oo ku sugan degmada caynaba ayaa raadiyo ergow sheegay in duruufaha haysta ardayda ay og yihiin sidoo kale ay jiraan saddex iyo toban tuulo oo kale oo ka tirsan deegaankaas saraar oo arday ka badan kun iyo shan boqol oo arday ay geedo hoostood wax ku bartaan muhiimadan anagu waxaan ugu leehnaa ardaydu dhismuhu dee waa markii la helaa laakiin waxa weeyaan ardayga iyo macallinka haddii la helo in waxbarashadu socoto wuxuu sheegay in tuulooyinka carruurtu geedka hoostooda ay wax ku bartaan ay u baahan yihiin qorshe wasaaradda waxbarashadana ay u gudbiyeen sidii goob fasalla ah loogu dhisi lahaa welina aanay u suuro gelin in ay dhaqaalo u helaan sidiiq yuusuf khalab raadiyo ergo magaalada burco
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye rabbi ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allaha yow qayaal midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
iminkan aan fiirino wararkii qiimaha xooluhu seyladaha inaga soo gaadheen waxaa degmada matabaan ee gobolka hiiraan inooga soo diyaariyey waryaheenna cabdirisaaq haajirow oo hadda halkaas ku sugan
waxaan joognaa magaalada matabaan ee gobolka hiiraan oo ka mid ah magaalooyinka waxaa lagu kala iibsado gaar ahaan xoolaha sida geela iyo ariga mid ka mid a dilaaliinta ayaan la joognaa magacaaga inoogu bilow aniga waxaa la yidhaha siyaad iyo maafraan la yidhaha haye bal waxaad inooga warantaa saylada xoolaha ee matabaan bal warbixin naga siiya sidee taha haddaan naga siiyo magaalada xoolaha waa la keenaa waana la gartaa ari iyo geela la keenaa haye
marka lo horta ma timaado haye marka arigu marka yeeri labada waa leeyahay ari waqaraa la gataa ari jarood cumaanha la gataa haye ri dibaha la gataa haye ri qalooyaha la gataa haye geelana marka asaguna geel dhaqaala iyo geel qaloo iyo waxaas adhaan gataa waaya ariga waxaad inooga warantaa ariga dhaqaalka ah ee heerkiisa koowaad ama neefka ugu sarreeya imisa la kaa siistaa waxaa la siiyaa toddobaatan lixdan iyo shan iyo lixdan konton
waa he- heerka labaadna neefka ku xiga kaas dhaqaalka neefka u koray horta waa toddobaatan haye lixdan iyo shan haye lixdan haye konton haye dadka horta waa sidaas waa gartay een, ka waram ariga dhaqaalka ah een, yaa iibsada ee, nooceesa la helaa hadda hadda waa la helaa oo ariga waxaa loo gataa baadkakaayo iyo boosaaso iyo atolokakaamar kaasi wa- kaasi waa dhoofka dhoofka heerkiisa kooda oo imisa dhofwaa todobaatan ku yiri waayahay ee, heerka labaadna sideetan iyo lixdan iyo lixdan iyo shan iyo konton waaya ka warran ariga qallinka ee magaalada lagu qasho sidee loo kala iibsadaa heerkiisa kooda imisa waxaa loogu ariga qaliinka ah afartan ugu sarreysa soddon shan soddon waa sida- heerka saddexda heer oo- sidaasoo kale ah Ah, waaya geela dhankiisa haddaan aadno bal ka warran heerka koowaad ee neefka ee dhaqaalka ah ama ee qaalinta riman imisa la kala siistaa geel dhaqaalka ah waxaa weeye ninka afarta sano jira oo dhaqaalka ah waa afar boqol oo dollar oo markaas eh, muxuu yahay maqaalin maqorbac muxuu yahay waxaa weeye geel dhadigaa haye artiga saddex jirka ama afar jirkaasna waa saddex boqol haye hasha shan jirka waa waa shan boqol haye lix jirka waa lix boqol haye markii ay neef eh, hal riman markay tahana waa imisa sideed boqol Een, waxaad ka warantaa marka qaliinka isagoo sida geela la qasho ma- qiimihiisa qalinka Mhm.
qalinka waxaa weeye lix boqol oo dollar ugu badan Hay.
shan boqol afar boqol saddex boqol sidaas ugu yar Een, isaga dhoofka ma leeyahay qaliinkaas eh, ma tabaan lagu kala iibsada waxaa dal dhoofiyo ani mana kuma arag Hay.
waa kaas Een, laakiin m- xoolihii la dhoofi jiray sida geelaas oo kale eh, haddiiba gudaha xitaa lagu kala iibsada ima soo joogaa geela geela geela gees waaweyne geela waaweyn waxaa weye toban boqol oo dollar sideed boqol gees waa qaali Hay.
kun qaara gaara Hay.
waa kaas Een, ma tabaan xoolaha xaggee loo keenaa marka baadiya ma- ka yimaadeen baadiyaha la degiya hareeraha laga xagaa Hay.
afarta koon Hay.
waa waa gartay marka aa fiiriso marka een, bilihii ugu dambeeyey eh, isbedel miyaa ku yimid eh, suuqa iyo arrimihiisa ka hor suuq waa fiican yahay haddana dad oo maaragtay badan oo xoolo qabsaha jooga oo gadanaya haye waa kaa aad baad maqsan tahay een, waxa uu ahaa kaasi mid ka mid a dalaalinta suuqa xoolaha ee magaalada matabaan ee gobolka hiiraan waan kaga mahad celinaynaa eh, waqtiga aad nala qaadatay
dadka reer guraagaay inta badan waxay jecel yihiin inay lahaadaan xoolo aada u fara badan kaasoo sharafkooda iyo iyo qoyskoodaba maaragtay dhaqaalihiisa ku xidhan hase yeeshee marna ma ay u eegaan daaqsinkay u heli karaan xoolahan faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiina marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyinka ku yimaada waxaa weeye iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysaa deedna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badneed oo ay dhammaanayaan marka si taasi aynu u qabsanin waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku fillaan kara sidaa darteed inta badan intay xoolaha nacfi u leeyihiin inay iibiyaan oy lacag siistaan lacagtaasi markaa ama ay gashadaan een, ilo kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ay ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacfi u yeelan waayaan ama ay ku badbaadiyaan xoolihii ama xoolihii hadday ka dhammaadaan marka kale ee xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan
haddii aad joogto kismaayo waxaad raadiyow ergo ka dhegaysan kartaa raadiow soo yaal mawjadda f m ee siddeetan iyo siddeed dhibic eber saddexda ilaa afarta galabnimo
deegaano ka tirsan degmada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee kenya oo ay soomaalidu degto ayaa laga soo sheegayaa biyola-aan waryaheenna axmed nuur yagol oo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab nooga soo warrama ayaana warbixintan inoo haya dowlada wayaamo jibriil oo ka tirsan ismaamulka gaarisa ee waqooyi bari ee dalkani kenya ayaa waxaa ka taagan biyo-la-aan saameyn ku yeelatay dadka deegaankaasi oo gaaraya ilaa saddex boqol oo qoys oo horay deegaanka ugu barakacay kadib markii xoolihii ay haysteen ay abaartu ka dhammaysay iyadoo hadda gacantooda ay ku soo hareen neefaf tiro yar dadka ayaa biyaha ka heli jiray war xilliyada roobka biyaha u geli jireen balse bil ka hor ayay dhammaatay iyadoo laba boqol iyo siddeetan qoys oo tuuladaasi ku noolaa ay biilaan awgeed ooga barakaceen tuulada waxaana xilligan tuulada ku soo haray ilaa labaatan qoys oo ku tirsan biyo laga keena masaafo u jirta konton kilomitir iyagoo adeegsanaya gawaarida tagsiga loo yaqaano oo halkii mar soo qaadaya shan iyo labaatan cago min labaatan litir qaadaya waxaana halkii mar tagsiga ugu keentaa biyaha inta u dhaxaysa laba kun oo shilin ilaa saddex kun oo shilin oo una dhiganta labaatan dollar ilaa soddon dollar waxaa sidoo kale xirmay iskuul hoose dhex oo ku yaalay tuulada wayaamo jibriil oo ay dhiganayeen ku dhowaad boqol arday iyagoo on dartiis ardayda iskuulka ooga carareen cabdiweli maxamed faarac wuxuu ka mid yahay dadka xoolo dhaqatada ee ku nool tuulada wayaamo jibriil wuxuu rediyo erga u sheegay in dhibaatooyin badan oo dhanka nolosha ay ku haysato tuulada wayaamo jibriil ooguna horeysa biyo la-aanta oo ah baahida ugu horeysa ee qofka bini-aadamka oon badan baan qabnaa waxaan ka cabi jirnay war baan ka cabaynay oo biyo ay galaan warta xilligii guuga hore oo lasoo dhaafay biyo galaan ugu dambeysay roobka hadda u dambeeyey oo aan sugino dayrta maan biyihii horena way dhammaadeen marka waxay noqotay mashiin meesha meel mashiin qabto oo laga cadday mashiin ma aha warta hadday dhammaatay dee meesha waxay noqotay gamacaha in mataqaanaaye dhuunta la gashado oo biyo la waayey oo mataqaanaaye duunyada iyo xoolaha meesha joogay meel xagga balambala abaa loo carar dadkii ayaa meesha mataqaanaaye dhib ku qabaan iskuul baa jiray maxaanku idhahdaa dad aan tegi jirin oo meel ugu yiri jirin oo waayeelaa jiray bilcan baa jirta iyadana sidoo kaleeto iyo carruur baa jirtay wixii waxay noqotay biyo la-aan iyo rafaad waxaa deganayd ilaa saddex boqol oo qoys ayaa deganayd aye marka saddexdii boqol ee qoys hadda maxaa kaga sugan tuuladaasi iyo waxaa ku sugan dadka hadda meesha jooga inta qoyska hadda joogta meeshan qiyaasta waa labaatan qoys weeyaan aye laba boqol iyo siddeetankii kale xaggee aadeen waxay aadeen dhinaca balambala oo meelo mataqaanaaye ilaa madoogaasha ayay u kala carareen marka balambala iyo madoogaashe masaafe intee dhan ba idiin jirtaa
waxay noo jiraan qiyaasta midka ugu sokeeya konton kilomitr iskuulkii waxaa loo xiray biyo la-aanta darteed waa la kala cararay dadkii kale meesha joogan waxay cabbaan loo hayo iskuulkii haddii maaratahay biyo la waayay in la kala cararay marka hadda adi adiga tusaale ahaan adiga qoyskaaga ahaan xageed biyo ka heshaan
wallahi walaalo biyaha way adag yihiin waxaa dhacda marka qaar taxi meel ka ka imaanaya ayaa telefoon u diraysaa waxaad leedahay ikan saddex caag shan caag wax saasa inta kuusoo qaadi karo aye marka shantii caag qiime intee dhan baa lagugu keenayaa tagta inaad kiraystay noqonaysaa lacagtiisa aad mataqaanaa marka aad bixiso ilaa laba kun oo shilin ugu yaran annaga waxaan ahayn dad xoolo dhaqataa xoolihii waxna abaarta ayaa laysay wixii kale soo harayna hadda waxay u dhammaanayaan oon meelahaas oo nafta ay biyaha ka dhowdahay baa la aaday oo dadka ay u kala carareen biyaha ayaa ah isha koowaad ay ku nool yihiin bini-aadamka dadka ku nool tuulooyinka iyo miyiga ayaa marka laga reebay inay ku tiirsan yihiin intifaaca ay ka helaan xoolahooda ayaa waxay ku tiirsan yihiin iyaga iyo xoolahooda biyaha cabdulaahi maxamed boor oo da-diisu waa konton iyo sideed sana jir waa aabbo qoyskiisu ka kooban yahay toddobiyo toban ruuc oo leh laba xaasa wuxuu isna ka mid yahay dadka ku nool tuulada wayaamo jibriil wuxuu radio erga u sheegay abaartan si xun ayay noo saamaysay dad iyo duunyaba ilaa saddex xilli roobaad wax roob ah maanin helin waxaana biyaha ka heli jirnay war oo ay biyaha fadhiisan jireen xaaladda waa midaadu adag muddo bil ah wax biyo amaanan helin waxay jirtaa muddo hadda bil ee aradan waa laga biyo layahay waa oon carruurtii waxaa jira meel aan biyo lahayn baad lagama helo raashin lagama karsanhayo wax raashin waxay ku karsaan daraan oon baa qarka loo saaran yahay dadkan saamaynta ka dhalatay waxaa weeye dadka oo kala xayaamay hadda oo kale shalay waxaa dhacday xoolihii guureen hadda meenqafo bilcaan inay kasoo noqdaan meeja waxaa imaaday farmiso ka imaaday dhir u imaaday waxaa la damay caruur iyo bilcaan xaan xanuunsanaa oo xoolihii la guureen oo xaggan balambala u guureen in lasoo qaado inta laga daaweeyo marka ilmihii duurkay ku daateen marka ilaa intii bigibigi la diro weelan loo saaran la dhaho dadkaa bal u geeya biyo daawo loo soo rogay dhaxda ku daatay oon oo u daatay ee dhibaato adii ruux taxi maxaa u malaynaya intuu biyo ku doontay garjamo saaray laba kun saddex kun ka bixiyey u diray ilaahay guuroonaayo ama meel la dhaho dugob u diray ama meel la yidhaahdo ilaahay guuroonaayo tagweyne u diray oo biyihii meejaa biyo u doontay maxaa u malaynaya dhibaatadiisa markay u baahantahay waxay keenaysaa labaatan ama waxay keenaysaa kor markay u boodo waxay shan iyo labaatan garjan ayay shan iyo labaatanka garjan ilaa meeqa beri ba idinku filan tahay
aqalaha loo qaybina garjan garjan shan iyo labaatan garjan u qayba adig waxaa ka mid oo kale horta meeja ceel male boldoos bay lahayd boldooska kugu guray annaga laguma dhowo tog ama ceel ka qodona magaaladan uma dhowo dhibaatada biyo la-aanta kuma eko oo keliya tuuladaasi wayaamo jibriil laakiinse waxay sidoo kale saameyn ku yeelatay dadka degan tuulooyinka iyo weliba xoolodhaqatada qaybo ka mid a ismaamulkan gaarisa kuwaasi oo xilligan wajahaya xaalad adag oo dhanka biyaha ah cusmaan ducaale ibraahim wuxuu ka mid yahay odayaasha tuulada wayaamo jibriil wuxuu rediyo erga u sheegay annaga haddaan nahay dadka ku nool gudaha wayaano jibriil waxaana haysta oon iyo dhibaato waxaa keentay abaar jirta biyihii ayaa qaali nagu noqday wayna nagu adkaatay inaan iska bixinay biyaha lacagta lagu gadanayo magaalada waa laga qalhayaa sidaa iyada ayaa marka magaalada looga qalhayaa mar dadka hadduu geeriyooday meel laga ooman yahay maxaa lagu dhaqi hadda waxaa jirtaa bilcaama duurkaa hadda ku umuleen oo xanuunsadeen oo qayladooda noo imaatay oo hadda kolay bigibigaan ugu dhiibnay maaragtay kaniinihii waxaa noogu dhiibnay oon dhahnay waxaa yidhahdeen bal daawada sidaa ku gaarsiiya oo maraxaamiro duurka iskaga rafaadsan oo gurigood haddii biyo helaan gurigooda joogi lahaayeenna way jiraan oo hadda waxay la joogaan oo duurka teendha iyo qorax iska geedaha hoostooda erganayaan biyo ma haystaan xoolihii bay iska dhex degan yihiin meel fog oo shiimadu aroortay iskaga arooran oo kor oo meel la dhaho hadaarabi laga waadan dogob la dhaho dhankan balabala ugu dambayntii ciise ooyo oo ah wasiirka biyaha ee ismaamulka gaarisa ugu horreyn wuxuu u xaqiijiyey radio ergo biyo la-aanta tuulada uyaamo jibriil wuxuu intaasi ku daray inay wadaan dadaalla wax looga qabanaya arrintan biyo la-aanta islamarkaana wuxuu sheegay in biyo la-aantan aysan ka jirin oo keliya tuuladaasi oo ay ka jiraan deegaamo fara badan oo ku yaala ismaamulkan gaarisa meel alla meesha ooman program ay ku jirtaa waa laga shaqayni waana la suubin doonaa hadda madoogaasha magaalada wakti oo intaasoo sana biyo la-aaneed ayaan xoogga saaraynaa biyo u keeni rabnaa beesha bish lixaad lagu gaari biyo heli madoogaasha tawnka maaragtay lagu soo abjaraay maaha marka laakiin idinka gaarisa account ahaan maxaa idinla gudboon arrimahan arrimahan waan ka shaqaynaynaa saan kuu sheeganaa ceelal badan baan dur rabnaa hadda between now and bishii lixaad dhammaadkeeda waxaan duraynaa ilaa afartan ceel eh oo dhadhaab faaf iyo lagdheera u badan iyo balambala eh marka intaa maani leeyahay biyana waa la heli doonaa insha allahu meeshii kolley loogu talagalay biyo in la sii oomlasin axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gol radio ergo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab baylihi maraashadeeni waxaan badidoonka dartaa ku sabaara qaraadugu beercadaade dhaxaan badidoonka dartaa ku sabaara qaraadugu beercadaade barwaaqiyo beledegku roobliyo waxaad tahay midhaa bislaado dadkuna bilic duudayo barwaaqiyo beledegku roobliyo waxaad tahay midhaa bislaado bidhaankooda loo quseele habaylihi baraashadeeni
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana aan fiirino dhegaystayaasheenna fariimahooda codadka ay noo soo diraan
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa shariif abukar xaaji xiise degan gobolka shabeellaha dhexe degmaajoor gaar ahaan tuulada banaaney ahna nin dayar ahna beeraley tabco bariiska dalkayna marka waxaan halkan waxuu dayaa madaxweyne sharaftale madaxweynaha gobolka federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wasaare tayre in nabadda joojiyo dalalka ka imaanaya bariiska dibadda ka imaanaya nabadda joojiyo oo la hormariyo dalagayda waayo waxaa nahay jiil cusub oo hadda soo kobcayso midna jecel inay horumarka dalka ay qayb weyn ay ka qaataan haddii markaasayta dalagii anaga aasisaarayni uu noqdo dalka iska hooseeyo iskiisa hooseeyo waxaan malaynaa in meeshaasayta ay ka imaan karto wax la yiraahdo moraal moraajilkaasaytana ma jecelni waxaan jecelnahay inaan sar marino horumarkeyna wabilaahi tawfiiq waad ku mahadsan tahay v o a
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa cabdulaahi cumar haajir degan gobolka shabeellaha dhexe degmada joor gaar ahaan tulada barwaaqada bariiska banaaney waxaan halkan soo bandhigay sanadka laba kun sideed iyo toban ilaa laba kun sagaal iyo toban oon soo saaray tacabka bariiska waxaan jeclahay in si aad loo horumariyo wax soo saarka bariiska waxaan nahay jil cusub hadda soo kobcaayo midna jecel in ay markaasiti horumariyaan wax soo saarka dalagyada kala duwan ee wadanka maadaama aan nahay beerley iskii yar u baahan in la garab qabto la garab istaago waxaan jecelnahay madaxda sharafta leh ilaa iyo hay-adaha khuseyso arrimata arrimaha wax soo saarka ay khuseeyaan inay si wacan ay inoo garab joogsadaan waxaan halkan salaan aad iyo aad u diiran aan u gudbinayaa wariyaasha v o a iyo raadiyo ergo oo ah hooyada wax soo saarka dhinac waliba caafimaadka aqoonta wax soo saarka si aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa raadiyo ergo jir ee joog weligaaba noolow raadiyo ergo wabilaahi tawfiiq magaceygu waa cabdullaahi haajir degan hir shabeelle joor gaar ahaan tuulada banaanay wabilaahi tawfiiq walaal magacaygu waxaa la yidhahdaa maxamed maxamuud cali noorey gobolkeyga gaar ahaan direero waa dadka eragala waxaan warbixin siinaya in lagu dhibo qabo deegaankan gaaraan dadka araggala oo nahsiin wax nolol iyo caafimaad iyo waxbarasho ergo aan ka codsanaya inay iga gaarsiiso meesha caalamka iyo dadka wax garanaya ee jirka naxab ku yaala in nagala caawiyo hawshaas aada u mahadsantihiin ergoy kuwaasina waxay ahaayeen fariimaha codadka ay noo reebeen dhegaystayaasheennu fadlan markaa haddii aad danaynayso inaad ra'yigaaga ka dhiibato barnaamijyada ka baxa ergo noogu soo duub codkaaga lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban adigoo noo reebaya meesha aad joogto iyo waxyaabaha ka jira ee aad doonayso inaad nala wadeegto halkaad nagala socotaana waa raadiyaha ergo waa hagaag dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan idaacadda maanta ayaad dhegaysanaysaan wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ayaa maanta daah furtay sahan ku aadan heerka nafaqada waddanka oo la sameynayo afarta bilood ee soo socota qorshahan oo ay iska kaashanayaan hay-adda caruurta u qaabilsan qaramada midoobe ee yunisef iyo wasaaradda caafimaadka ayaa dhakhaatiir iyo howlwadeenno loo diri doonaa gobollada waddanka kuwaas oo soo sahmin doona heerka nafaqada inta ay la eg tahay iyo waxa sababa haddaba arrintan waxa aanu ka wareysanay dokhtar cabdulaahi xaashi cali oo ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya wariyaha raadiyo ergo ee magaalada muqdisho cali muumin ayaa la kulmay
agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee mudane kusoo dhow radio ergo intaas kadib bal waxaad inooga warantaa qorshahan maanta la dahafuray ujeedkiisu muxuu yahay
aad baa u mahadsantahay radio ergo qorshahan maanta wuxuu ahaa daafur wuxuu ahaa laga sahan la samaynayo oo caafimaadka la xiriira oo ku saabsan micronutrient survey sahanka waxyaa walxaha walxaha jirka bini'aadmiga u baahan yahay oo yaryarka ah oo ay ka mid yihiin ironka folateka vitamin ega iodinka wax noocaas waxyaalahaasoo ah waxyaalo aad bini'aadanka gabdhaha khaasatan hooyaya dhallaanka u baahan yihiin laakiin intooda badan aan fiirt fiican laga haysan taas ayada ayaan rabnaa inaan ogaanno xaaladoodu sida maanta ay waddanku ku sugan yahay inaan ogaanno xaaladooda waad og tahay markii tallaabo la qaadaayo in marka hore sahan la sameeyaa ka horraysa sahankaamna arrintaasu ku salaysan yahay maxaa xilligan ku soo beegay
wallaahi waa qorshaysnaa muddo dheer baa waxaanu qorshaysay mudduu jiitamayey waxaan waa sahan la rabo waddanka oo dhan survey la rabo waddanka oo dhan in laga sameeyo marka la rabo survey waddan ka dhan in laga sameeyo wax sahlan ma ahan waxyaalo badan bay u baahan tahay maamul goboleedyadii dadkii shaqaynayay tababaradii wax badan bay u baahan tahay saas daraaddeed maanta unbay qadar rabbi noqotay maanta in lagu waxeeyo heerka nafaqadarrada ee soomaaliya in intee leegaan ka ognahay oo wasaaraddu ay og tahay wallaahi heerka nafaqadarrada soomaaliya hadda wax sira ma ahan aad buu u sarreeyaa sababtoo ay tahay waana garan kartaa waddan maaragtay abaaro dagaallo dhibaatooyin aad u tiro badan soo maray way dalkan inuu soo kabto khaasatan dhulalka aan waxaa jira dhulal badanoo waddan ka tirsan aan wala tegin oo aan war looga hayn oo dadka jooga ay aadna u rafaadeen jid loo mara male yacnii ammaankoodu ma sugna waxyaalahaasoo badan oo isbiirsaday ammaan la'aantii tegid la'aantii iyo dhaqaalaha oo aan dhaqaalo badan aan loo hayn waxay keentay in nafaqadarre baahis dalka ay ka dhacdo waxaa jira dadkiiyo hadba meel u guuraaya oo dadkan qaxootiga soomaliya tirada laakiin i d bska la yidhaahdo oo ayaguna maaragtay nafaqadarradu aad ugu badan tahay oo meelo badan oo dalka mida ka batay kuwo cusub hadda samaysmaya marka waddanka caqabado aad u tiro badan baa jooga caqabadahaas tiro badan oo isbiirsada waxay keenayaan mas-uulna ka yihiin nafaqadarrada baahsan oo dalka hadda ka jirta gobollada ugu badan ee nafaqadarradu ay ka jirta ma noo sheegi kartaa wallaahi saad filaya saad u ogtahayba waxa way ugu badan yihiin gobollada ee aan sugnayn oo aan ammaankooda aad ka u sugnayn ayay ugu badan tahay sababtoo ay tahay xog badanna lagama heli karo meeshii lama tegi karo aad bay u dhib badan tahay meelahaas iyada ah waa meelaha ee aan aadka loo gaari karin oo ingiriisku yidhahdaan la yidhahdo hard to reach area dhulka aan sida degdegaa loo tegi karin dhulalkaas bay ku badan tahay ha ahaato jubbada dhexe ha ahaato ha ahaato shabeellada hoose ha ahaato dhulkaan jubbaland loo yaqaano guud ahaan iyo bay iyo bakool bay ku badan tahay
sahanka nafaqooyinka yaryar ee soomaaliyeed in intee laeg muddaduu socon doonaa bil sanado wallaahi ma ahan sanado ma soconaayo waxaanu waa wax xog loo baahan yahay si degdega in loo helo waa xog waddanka dhan oo ka dhacaysa aad buu u baahsan yahay dad aad u tiro badan oo maamul goboleed u badanna way ka qaybgelayaan laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu guul ku dhammaado si wanaagsan kusoo gebagabeenno kadibna aan soo bandhigno wixii la soo helay sahankaasi markuu dhammaado tallaabada xigta maxay tahay sahanka tallaabada xigta waxaa weeye markii sahan la sameeyo sahanka ujeeddaa loo sameeya layskama maagin oo lama samayn maadaama la sameeyo horta waxaan rabnaa inaan ogaanno intee in la eg yaa waxyaalahaas yararkaa uu soomaaliya ee hooyooyinka dhallaanku ay maarata ugu baahan yihiin markaad xogta dhabtaa hesho talaabada xogta xoogaa in wacyigelin la sameeyo walxaan hadda aan ka hadlayno waddanka soomaaliya aad bay u yaallaan waxaa jirta aqoon darro ah dadku aysan aad u aqoon ee cuntooyinka laga helo xog aysan ka hayn muhiimadda ay leedahay marka xogtaas la helo waxaa ku xigta wacyigelin aad u ballaaran iyo in la helo nafaqooyinkaas wixii lagu kabi lahaa nafaqa la'aantas wixii lagu kabi lahaa oo waxyaalahaas yararka dadka loo kabo hooyo iyo dhallaankaba maamul goboleedyada aad iskaashanaysaan ilaa iyo hadda xog ay idiin soo gudbiyeen oo khatar sheegaysa miyaa jirta waaba ognahayba hadda maamul goboleed inuu soo gaaya baa u baahnaa xogag badan oo hore loo urushaa jira marka hadda maamul goboleed inuu soo gudbiya khasab maahan federaal ahaan annagoo xogta waa hayna dhib badan inuu jiro laakiin waxaan rabnaa inaan ogaana baaxadda dhibka uu leegyahay inaan ogaanaan rabnaa dhib inuu meel kasta jiro waa la soconaa waayahay si guud marka xaaladda caafimaad ee soomaaliya waa sida iminka
wallaahi xaaladda guud ee caafimaad soomaaliya runta markaan kuu sheego waa saas keliya lama dhigi karo waa wax u baahan in doodeer laga galo meelaha qaarkood xaaladda caafimaadka aad bu u fiican tahay meelaha qaarkood waa hoosaysaa yacnii hadda wakhti hal jawaab oo la dhihi karo waa fiican tahay waa xun tahay ma jirto waxay ku xidhan tahay duruufaha hadda ka jira ee meelaha ka duula maamul goboleed ahaanta ama dalka guud ahaan ka jira ay ku xidhan tahay markii aad samaysaan qiimayntan ama sahankan awood ma u leedahay wasaaraddu inay gaarto gobollada laga soo sheego xogaha aan wanaagsanayn ee nafaqadarrada la xidhiirta
haddaan way gaari doontaa waxaa fiican in maaragtay hoosta laga xariiqo hadda hadday jirto iron la'aan hadday jirto iodin la'aan hadday jirto vitamin a la'aan waxaasoo dhan way yaallaan waa la hayaa keliya waxaad u baahantahay xogta inaad heshay meeshaa geyn lahayd inaad taqaano waa la gaarsiin karaa waxaan wax weyn oo shaqo weyn u baahan maahan waa wax maaragtay wax yar oo diyaarad yar ay qaadi karto waa wax yaroo baabuur lagu qaadi karo wax weyn maaha marka waa la gaarsiin karaa dadkii gaarsiin lahaa in la hela keliya u baahanta yaryar iyo waaweyn dadka nafaqadarrada haysa ee soomaaliya ay u badan yihiin inta badan waxay u badan yihiin hooyooyinka iyo dhallaankaay u badan yihiin hooyooyinka weliba uurka leh uurrayday u badan yihiin iyo ciyaalka yarta da'dooda shan sano ka yartahay lambar ma ognahay cadadka markaan runta kuu sheego waa cadad hebel hadda kuma dhihi karo korka kama hayo laakiin inay badan yihiinaa la hubaa oo adduunka intii loogu talagalay oo caadi loo yaqaanay inaan aad uga hoosayno annagu waa mahadsantahay adaa mudan thank you
daawooyin badana instructionka waa ku qoran yihiin marka waxaad arkaysaa daawooyin badan oo instructionkooda sheegaya neeftan haddii maanta la diro shan maalmood hilibkiisa lama cuni karo saddex maalmood ama afar afartan sideed saacadood caadihiisna lama cabi karo daawooyinka waa ku qoran yihiin dhakhaatiirtana way sheegayaan ma tixgelinayaan neefkii hadda la diray oo layidhi shan maalmood caadihiis lama cabi karo maaragtay ayaa maaragtay lasoo lisaya iyagana waa cabayaan magaaladii baa la keenaya ummadii baana lagu sumaynaya neefkii oo layiri maaragtay jirin oo la og yahay oo daawo aan la isticmaali karin lagu diray hilibkiisi aan la cunin layiri waa suuqa la keenaya oo la cunaya ummadii cuduradan la garan waayay hadda waddan ku batay horta taas ayaa maaragtay u sabab ah marka reerbaadiyo waxaan u sheegi lahaa habkii hore inay bedelaan oo naftooda u taxdiraan cudurada ay ka taxdiraan xoolaha oo noocaas u dhinta ay iska asturaan dhakaatiirta amarkooda ay qaataan oo neefkii la yidhaahdo hilibkiisa intaas yaan la cunin aan loo dhawaanin caalihiisa yaa la cabin intaasi yaa la cunin macnaha afartii sideed sacdood inta neefka inta daawada ay korkiisa ku jirta wey daawada inta ay korkiisa ay ku jirta caalihiisa yaan la cabin haddii kale daawadii baad cabaysaa waad sumoobaysaa marka inay qaataan dhakhaatiirta instrctionkooda ayaan iyagana aan kula talin lahaa
haddii aad joogto gaalkacyo waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda f m t raadiyo gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeennii beeraha waxaana isku soo dubariday weris maxamed
wacan dhegayste kusoo dhowow barnaamijka beeraha oo maanta aynu ku soo qaadanayno dalagyo ka khasaaray beeraleyda gobolka nugaal kadib markii uu baaqday roobkii dayrta iyo sidoo kale qodobkii talada khabiirka barnaamijka waxaa kula socodsiinaysa maanta anigoo ah weris maxamed beeraleyda cuntada beerta ee deegaano ka tirsan garoowe oo gobolka nugaal ah ayaa ku hungoobay dalagyadii ay sugayeen inay usoo dhashaan xilligii roobka dayrta oo baaqday darteed afar iyo toddobaatan beerood uu ku fadhiyay dhul shan iyo labaatan egtar ah ayay bishii agosto ku rideen dalagyo isugu jira digir galley iyo haruur haddaba sida dalagyadaasi ay uga khasaareen iyo waxyeelada soo gaartay beeraleydaasi waxaan ka wareysanay xasan yuusuf kaarsho oo ah guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada beeraleyda ee nugaal waxaana wareystay waryaha raadiyo ergo ee magaalada garoowe cabdiraxmaan maxamed xaaji horta intii dhowaanahayd oo dadku uu raashinka ka waashay raashin ka dhacay baan sheegay dibadaha laga keeno waxaa lagu talagalay in raashin aynu leenahay inagu beerano sida haruurka galleyda digirta taasaa lagu talagalay laakiin hadda muddo laba sano laga joogo waxaanu ku talagalnay nugaal inay noqoto cunto keliya dadka hadda beertan aynu dhex fadhino de waxaa geedmirood ku yaal geedmiroodkaas koortii maaragtay roobkii la waayey oo la waayey ilaa waa la beeri waxaa lagu beeri lahaa cuntadii ayaa maaragtay geedmiroodkaa la iska beertay marka raashinka waa lagu talagalay waa lagu talagalay in dhoweyto oo waxaa lagu talagalay in maaragtay aan meel kale raashin uga iman anigu horta bishaan aynu ku jiro sanadka bilowgiis janawari kowdeedii baa waxaa lay qaaday siminaar meesha la yidhaahdo balcad siminaarkaas wuxuu ku saabsanaa keliya dowlad goboleed kasta inay cuntadeeda la soo baxdo intaasu ahaa moogtahay dowlad goboleed kasta raashin marka anigu maalintaa intaan ka imi oo ka damaysay waxaan ku dadaalayay in aan raashin la beero sida aad maaragtay sidii cunto loo heli lahaa nasiib daro dee waxaa naga dheexday roobkii laakiin gugii waxaa jiray dadaallo aad samayseen oo beeralaydu ilaa qiyaastii lixdameeyo beerood ayaa lagu talagalay oo wuxuun beera cuntada ah laga sameeyey arrintaas iyada bal nooga waran maasha allah arrintaas way jirtay saasoo kale roobku wou yaraa ama roob saasi ma diin laakiin xoogaa aan badnayn xoogaagaas weli waa lagu ladan yahay oo raashinkii dad badan baa cuni jiray anigaan kula hadlaya hadda weli waa ii yaal raashinkii aan waagaa goostay oo isagaan cuna habeenkii maasha allah marka kaasu waa jiray lixdankaa beerood ilaa soddon beerood inku dhow ama afartan beerood baa laga goostay raashin
marka roobka iyo baa loo adeegsa baa laga faa'iidaystay iyo dabcan iyo biyaha kale ee maaragtay dabcan soolarka iyo waxyaabaha lamidka
roobka horta badan in roobka lagu beerto baa cuntadu fiican tahay raashinkaan la beeranayo hadda meeshaan aynu fadhino labiyo labaatanaad baa la yidhaahdaa meel hadda inoo jidha dhowr kilomitir ilaa cabdi baa iga badiya ilaa shan kilomitir waa tahay oo kor ah ilaa meesha u hooseysa cabdullaahi ka hooseysa raashin baa lagu beeraa goortii dhulka biyo yimaadaan uu doogsado raashin keliya baa lagu beera wax kale laguma beero beertan cabdullaahi iyo beertan cabdulqaadir baa ka jirta wax maaragtay waxyaalo kale lagu beero marka waxayna ku fiican tahay shaygii la gesho wax kastoo cunto oo lagu abuuro maasha allah waxay noqonayaan waxaa la aragoo la maqan dayrta tan diyaar garowgu ma ka ballaarnaa sidii gugii hore waa ka ballaaraayo waxaa jirtay qolo la yidhaahdo kaalo hay-ad la yidhaahdo kaalo oo maaragtay garoowe degan baa waxay noogu deeqeen shan iyo labaatan higtar shan iyo labaatan higtar in cunto lagu beero ama bar lagu beero shan iyo labaatankii higtar waa la jebiyey shan iyo labaatankii higtar waa la beeray laakiin haddii roob baa loogu talo bar roob ma soo dhaadhin imise beerood bay u qaybsanayeen shan iyo labaatanka higtar shan iyo labaatanka higtar waxay noqdeen toddobaatan iyo waan ka dhignay afar beerood meelaha ay ku kala yaalaan waa xagee waa jibagalle iyo halkaan aynu hadda fadhino waa isla jibagalle meel kale kuma yaalin intaas wey watay waxyaabaha la rabay in la beero roobka la rabay in looga faa'iidaysto maxay ka koobnaayeen waxay ka koobnaayeen cuntada raashinka waxaa u badnaa haruur halkan moogtahay haruurkay aad ugu fiican tahay ama haruur ama misego waxay qof waliba ama moordi qof basiba u yaqaan iyo galley iyo digir intaas iyo qari
waxay iga warantaa goorma la jebiyey diyaargarowgu goormu bilowday wuxuu bilowday xilligii roobka la filaayey oo waxaa la filaayey in ay dayri da'do xilligii dayrta inay da'do marka xilligaas baa loogu talagalay ka hor intaan dayrtu di'in in la beero kabacdina roobku ku qabto dabadeedna ay soo bax xataa raashinkii waa ku jiraa oo waa lagu guray laakiin haddee
ma inoo sheegi karaysaa qaabkay u kala soconaayeen imisa galley ahayd imisa haruur ahayd imisa digir ahayd dabcan dhinacyadaasoo kale haddaynu ka eegno ma kala soocsoconayn horta sidii runtii oo beerna lama odhan beertan waa gelley tan waa haruur tan waa digir lama odhan waa qof walbaba raashin baa lagaa rabaa baa la yiri marka qof waliba horta badarka ama misigada baa u badan laakiin gelleydu way badna way saa uma badnayn sababtoo ah gelleydu biyay rabtaa hadhow goortay soo baxdo kabacdi biyay kaa doonaysa marka haruurka bahalka haruurka laakiin bari hadday taabato biyo dambe kaama rabo iyo digirtu labadaas biyo dambe kaama rabaan dhaqaale noocee abaa baa maaragtay beeralaydu ka helaan cuntada see wax soo saarkaasi beeralayda u caawiyaa dhinaca dhaqaalaha haddii lama xisaabi karo mar haddii ay siday tahay ay u baxdo waxaa laga helaa cuntada ka sokow oo beeralaydu ilaa kayd bay dhigtaan oo cuntay dhigtaan nin waliba oo wax raashinkaas u baxo laakiin hadde waa la iibsanayaa oo suuqaad geynaysa oo kiishka ama xoogaaga maarata kiishka haruurka ah waxaad siisanaysaa konton dollar markay u yar tahay dadkuna waa jecelya sida runtiya oo hektarkiiba marka intee kiish oo kale ayaa kasoo bixi kara marka la qiyaaso haddii beeralaydu ay yaqaanaan galleyda toddobaatan kiintaal haruurkuna waa kasii badan ilaa boqol kiintaal kiintaal waa laba boqol oo kiish marka beeralaydu diyaargarowga ay bilaabeen oo loo jabiyey dhulka waa bishee sideedaad sagaalaad
xilliga haa beeralaydu sanadka maxay filayeen marka bal haddaad si guud u qiyaastay dhinaca cuntada sanadkan waxaan filaynay in intay ka badato maaragtay nugaal raashinkan ka soo baxa intuu ka bato in aanu meelaha kale u iibgeyno taasaan filaynay sida runtii caqabadaha marka caqabadaha caqabadaha een hadda jiraahay maxay yihiin oo beeralayda haysta oo dhinaca cuntada markaan ka eegno wallaahi caqabad kale anu garanayo roob la-aanta weeye dhulkii waxaa lagu naan maaragtay imtixaan ku noqday abaar abaar joogto ah ilaa abaartii la odhan jiray sima oo soomaaliya oo dhan ka dhacday hadda maanta maaha maaha nugaal keliya ama maaha soomaaliya keliya waxaan leeyahay puntland keliya soomaaliya oo dhan bay ka dhacday hadda geelashii halka ka tegey cayna baa lagu sheegay waxna kuma haystaan baa maanta laylaha marka waa abaar baa jirta joogto ah marka taasaa dhibta keenaysa caqabaduna ugu xumanina waa taa dhulkan hadda marka la jebiyey oo diyaarsan maxaa hadda qorshiisu yahay ma wax la doonayaa in roobka google la sugo mise qorshe kale ayay beeralaydu u samaysteen wallaahi horta biyo la-aan baa biyuhu waa yar yihiin qofkii maaragtay isagu haysta riig waxaa laga baqaa dhulkii uu diyaarsado abuuray inuu biyo ku shubo dabadeedna wax uga soo baxaan waa dhici kartaa ma ogtahay marka laakiin dadkii aan biyaha haysan sidaydoo kale waxaan sugaynaa raxmad ilaahay
qaybta labaad ee barnaamijka beeraha haddii aynu eegnana iyada oo mar dhow la filayo in beeralayda soomaaliyeed ay goostaan beerihii ay abuurteen ama tacbadeen xilligii uu curtay waqti roobaadkii dayrtee oktoobar ayaa xubinta khabiirka ee barnaamijka tacab waxaan ku soo qaadanaynaa maanta waxyaabaha ay tahay in ay beeralayda soomaalidu ay sameeyaan si ay u ogaadaan qiimaha ay dalagyadu ka marayaan suuqa inta aysanba beeralaydu dalagyadooda suuq geynin waxaan wax ka weydiinay aamine cismaan oo ka tirsan hay-adda beeralayda soomaaliyeed ee saaj loo soo gaabiyo marka suuqa loo soo wada akaan leenaha suuqa marka loo soo wado waxyaabo badanoo saameeyaa jiro waxyaabaha ugu horreeya saameeya xitaa qofka waxa suuqa geysanaya horta ma haysan karaa gaadiidkii wax ku suuq geyn lahaa hadduu gaadiidkii haysto waa way fiican tahay waa macquul haddana waxaa meesha ku jiro caqabad ah haddana wadooyinkii qof tuulo fog jooga laga yaabaa gaari inuun u geli karin inuu dameer kusoo qaado hooyadii ama madaxeeda kusoo qaado wadooyinkii inay jajaban yihiin waa naqaanaa qudaarta dadka soo saaro babaya soo qaadaysa saxaarada kusoo shubee wadadiiyo jagjagtii babayg waa kaa baaba-a yaanyad waxaa laga yaabaa inay daadato yacni caqabo badana iska jiro dadka qaar wadooyinka roobabaa ka jiro oo wax soo saarkooda qaar marka qaar waxay iskaga dhaafaan roobabka daraadood roobaa wadadii da-ay yani suuq inuu geysan waayo hooy yaanyo soo saarta ama qudaar soo saarta ay sidii ku dayacmato ama galley soo saarto inay iska keedisidoo markaas lacagta u baahan ay ku khasbanaato oo meel kaleetood ay iska dhigto yacni si guud markii loo fiiriyo waxaa saameynaya wadooyinkii iyo baabuurtii iyo qalabkii waxay isticmaali lahayn waxyaabaha saameynta kuleh ka mid tahay keedintoodii marka horese wax u keedinayaan oo hab fiican ahaynin caqabaday ku leedahay waxaa intaas dheer waa naqaanaa marka wax la keedinayo waxyaabo kala duwanaa kusoo qaadnaa keedin marka wax keedsaneen waxaa badan isticmaal tusaale galleyda oo kaleetood iyo masagada iyo waxaas waa ka badbaadnaa iyo sisinta iyo maxaa la dhahaa xabuubta inta badan looraraa lagu shubaa loorarkaasaa lagu soo qaadaa iyada naftirkood loor iska jeexana arkee marka xamaal la raraayo lagu rida meel la daadanaayo wax badanaa la arkaa laakiin wax ugu weyn oo dhibaatada dadka haysta waxaa waa qudaarti qudaarta yaanyaa waxaa lagu soo ridaa yaanyadii tanagyaa lagu soo shubaa ama saxaarado babaayga saxaaradaa lagu soo shubaaya fuustooyin la gooyey maxaa la dhahaa lagu soo shubaa qaarkood qaar saxaarada caag oo alwaax oo dhisana lagu shubaa yani hab ku haboon ma ahan inuu wado dheer oo soo galo tusaale qofkii meel fog ka keenayo ama suuqiisa xamar yahay oo shabeelaha hoose meesha ugu shisheeso ka keenayo oo suuqiisa xamar yahay way dhib badan tahay ama ka keenayo dhulkan dhankan kale shabeelaha dhexe inta badan labada gobol oo meel wax nooga soo galaan waa marka hadda muqdisho la joogo way dhib badan tahay inuu ku keeno so waa ka jajabaysaa waa ka burburaysaa macnaa hab ku haboon oo fiican dad oo lasoo nadiifiyo oo lasoo qaabeeyo oo wax ku haboon ama caag ama wax loo sameeyo bokisyo lagu xiro ama funinjeero adduunka sida casriga hadda wax loo loo qaado waxaa waaye wixii qudaar iyo halaabaayo kaleetood waxaa lagu ridaa geed funinjeerar baabuur wato oo dhisan qudaarta lagu soo qaado iyadoo nadiif ah cagaarkoo kaleetood koostadii iyo begelkii ansalaatada lasoo nadiifiyo lasoo dhaqo lasoo diyaariyo iyagoo nadiif oo diyaarsan oo baca ku xiran lasoo qaado beertii laga soo qaado suuqa la keeno hadhow qiimihiisina oo qiimo fiican oo kii hore ka fiican oo kuu goynaya khasaaro badan oo wadada kala kulmi lahayd iyo jugjugtii iyo dhibaatooyinka ugu dhici lahaay oo dhan waa ka badbaadaysa marka si guud marka ka hadleen suuqgeynta waxaa waaye waxyaabaha ugu dhibka badan ee dadka ee la kulmaan marka u nimaano suuqa warbixinta suuqa dadka beeraleyda ku heli karaan sida caadiga hadda xaaladda la joogo dadka beeraleyda iyaga dhexdooda iswareysto yani marka hore waxay go-aan ku gaaraan wax ee beerayaan suuqgeynta marka laga hadlaayo ee suuqa informationka ama warbixinta suuqa laga helaayo waxaa la rabaa marka hore qofka beerle inuu raadiyo intuuna wax beeran ka hor maxaa yeelay qofka hadduu rabo nyaay inuu hadduu iska beerto mushkiladay noqonaysaa asagoona ka warhayni suuqa waxay dhici doon siduu beerleyda waxay sameeyaan xilliga gugoo kaleetood haddii laga baxo oo intaan la gelin guga jilaalka qaleelka jiro waxay ogyihiin nyaayada waa qaalowdaa waxay sameynayaan xilligaasba okay xilligaasee tiya waxaa sameynaynaa waxaa beeraynaa nyaayo inta badan beerle nyaayo ay beerayaan nyaayada markay wada beeraan dadka beerley dhan waa isla beeraan suuqiyaa la wada keena haddana waa isla wada dhece waa isla wada jabe qofka beerleyda waa waa i keedsama ma dhihi karo meel ma dhigan karo wuxuu ku qasban yahay inuu gado lagu wada khasaaro laakiin haddii qofka beerleyda ah wax beeraayo oo information ama yani warbixin fiican suuqa ka haysto oo ogyahay xilligan xilliga dadka nyaayada beeranayeen inuu yahay ama xilligan xilligi yani nyaayada la wada beertay asi waxaa la rabaa inuu ka fakaro wax kaloo badiil ah oo suuq ka warhayo dha bocor soo yahay suuq bocor soo ku yahay intaasna waxaa noogu dhan barnaamijka tacab oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo ah waris maxamed dhegaystee haddii aad jeclaan lahayd in aad nala wadaagto xaalad ka jirta deegaankaaga ama aad tahay beeraley oo aad jeclaan lahayd in talo lagaa siiyo habka beerashada iyo waxyaabo kale oo beertaada la xiriira waxaad codkaaga noogu reebi kartaa lambarka fariimaha gaaban ee laba kun laba iyo toban dib ayaynu kuu soo wici doonaa barnaamijka tacabna intaas aynoo joogo
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow ka dhegayso raadiyo ergo idaacadda mustaqbal maalin kastaa lixda ilaa toddobaada fiidnimo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee redio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa
ayaa dhaqankiyo hidaha inaysan idlaynin shacbiga ayay u adeegayaan
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa
ayaha dhaqankiyo hidaha inaysan idlaynin shacbiga ayay u adeegayaan